gudoomiyaga hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle oo warbaahinta kala hadal ee xarunta howlgalada gurmadka degdege weliba uu isku hadal ay khasaaro ku dhaladii roobabkii gubadeen qaybo kumid ee gobolada dalka aana si u jeysadeen khasaareen iska jara dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare hantiyadeeda gudoomiyagii weliba uuse sheegay in dadka saameeyay roobabkan iyo deereenga sideed boqol konton kun oo qofa dhimashadan iyo marahay tilaa iyo labaatan iyo sagaal qofa waana lambaahan ini bulshada taxadirtoo lacabay walaalo kale ee soomaaliyeed ee kanool gobolada geda bakool baay iyo qaybo kumida gobolada dalka oo saameynta roobka hadeertiya waxaan halkan u taagannahay waxaan rabnaa inaan idinla qaybsanno warbixinnada iyo xaaladihii runtii roobabkii ba'naay oo maalmaha da'ayey iyo waxyeeladoodii dabcan roobkan horan uga dignay inay xaaladdan runtii nagu soo socotane waan qiyaasaynay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ummadda soomaliya meel kastay joogtaba alla fududeeyo dadka ay saamaysan ay saamaysay ilaa iyo hadda waa siddeed boqol iyo konton kun oo qof dhimashadu waxay gaaraysaa labaatan iyo sagaal qof dadka ku barakacay waxay gaarayaan saddex boqol iyo shan shan kun oo qof waxaan ognahay runtii gobollada ugu daran ee ay saamaysay gobol waa gobolka gedo jubbaland gobollada mudug ama galmudug hirshabeelle koonfur galbeed dhammaan gobolladaasoo dhan way saamays waxay si ba-an u saamaysay deegaanada runtii garbahaaray baardheere ceelwaaq luuq waa deegaanada ugu daran ee ay saamaysay gobolkeeda ay ka saamaysay deegaanada ay jubbada hoose ka saamaysay waa afmadow iyo jamaame deegaanada ay baay ka saamaysay waa oo gobolka baay ay ka saamaysay waa baydhabo magaalada baydhabo buurhakaba bardaale qansax dheere deegaanada bokool ay ka saamaysay waa xudur rabdhuure deegaanada ay hiiraan ka saamaysay waa beledweyne iyo qaar ka mida deegaanada hoostago midhal shabeelle waxay ka saamaysay jowhar iyo deegaanada hoostago mudug waxay ka saamaysay gaalkacyo dhuusamareeb iyo cadaado runtii xaaladda aan ku jirno darteed waxaa mataqaanaa oo ma degdeg nagu timiday oo alniinadu waxay ku dhacday xilli mataqaanaa waxau ahay degdega maalmahaanay runtii ay socotay waxaan runtii gurmad xooggan oo la samayn karo intii la samayn karo ama annagu aan samayno ama hay-adaha nala shaqeey ha sameeyaan waxaa hay-adda maalinta masiibooyinka u suurto gashay inay maanta ay iyadoo kaashanayso hay-adaha qaramada midoobe inay gaarsiiso doon degmada luuq runtii waxaan ugu talagalnay oon diyaarinay raashin nuucyadiisa kala duwan waxaan diyaarinay dawo waxaan diyaarinay manakareeco dabcan gaadiidkii iyo isu socodkii runtii oo xaalad adag ay ka jirto runtii hawshaas waana haysataa waxaa hadda noo diyaara oo kalentoo dooman aan rabna inaan runtii gaarsiino meelaha dhiman oo sidii baar dheere iyo magaalooyinka lamida laftikeeda luuq laftikeeda waa lagu celinaya maxaa yeelay hal doonkuma finno waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed baaq halkan uga jeedinno ganacsatada culimmada cid kasta oo runtii aan rabno inay xaaladdan runtii nagala qayb qaadato inay nagala qayb qaadato waxaan saacaddan u taagannahay waxay tahay xaruntii gurmadka degdeg ah oon rabno runtii inaan uga gurmano ummadda soomaaliyeed waxaan soo jeedinaynaa runtii in ummadda soomaaliyeed ay u dheganowlaato digniinaha ka soo baxaya hay-adda maalinta mas-uuliyooyinka iyo digniinaha kaloo ka soo baxayo maamul goboleedyada ama wasaaradaha maalinta mas-uuliyinka ee maamul goboleedyada waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu hawsha alla noo yasiro waxaan runtii ku dadaali doonaa intii tabartaynu tahay inaan ka jawaabno baaqida soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed haaskarab qabatay aad iyo aad aa umahadsantiin